ahlan wasahlan marxaban bikum salaam ullaahi calaykum waraxmatu tacala wabarakaatuh dhegeystayaal kulanti waxaana wanaagsan idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari ayaa dhegeysanaysaan saaxiib yaal dhammaantiin oo ku mahadsantahi la socodka dhegeysiga xulashada star f m saaxiib yaal tadhowsek waxay ku beegan tahay sideedda bisha labiyo tobnaada disembar sanadda labada kun saddex labaatanka dhegeystayaal maalin arbaca waa maalin jimcaha dhegeystayaal maalmaha isniinta arbacada iyo jimcaha waxaan diiradda ku saara kaga hadalnaa xaaladaha guud ee wadanka markaasi ka taagan dhegeystayaal anigoo ajisubakadayaalaaba barnaamijkan ila socosay nidaadiya saaxiib yaal adigana qeybaha dambe ayaa foosada ku siiya si aad aragtada fikirkaada saliimkaada uga dhiibato saaxiib haddii wadda aad ku sugan tahay dhegeysa dhanka nairobi waa dabcan ama nairobi iyo nawaaxigeeda waa hal ibir shan dhibic sagaal mombasa iyo nawaaxigoodana ama nawaaxigeedana dhegeysa hal ibir saddex dhibic shan gaariso dhadhaab xeryaha qaxootiyada dhegeystayaal iyo sidoo kale faafi tanariba iyo masalaani waxay saaxiibada inaga dhegeysanayaan sagaashan toddoba dhibic hal wajeeri habasini waa sagaashan toddoba dhibic saddex mandheera baladxaw suufta baniisa raamu lafey waxay naga dhegeysanaya sagaashan toddoba dhibic shan muqdisho idaacaduhu bahwadaagtuna nahay waa sagaashan toddoba dhibic ciber isyelo balanbala meeru madogaashina waxay naga dhegeysanaysaan hal ibir laba dhibic saddex dhegeystayaal haddaba haddaad ku suganta dhankaasi mooyaale iyo marsaabit dhegeysay xuduudda dhankaasi etoobiya waa sideedan toddoba dhibic toddobo halka sidoo kalena kusoo gaari karay somal si toos aad gala socon karta life streamka ama sida tooska dhegeysta leh ee internetka w w w star f m co k ama waxaad soo dejisan karta applicationka appka star f m halkaasaad kala socon kartaa barnaamijyada iyo wararka iyo sidoo kale wax waliba aad u baahan tahay sida tooska halkaasi sidoo kale aad uga qeyb qaadan karto barnaamijyada sida hawada lifeka ku jira dhegeysta barnaamijka waxaan diradda ku saari doonaa kaga hadlana dhegeystayaal haddaba maxaa lagu joojiyey dibaadbaxyadii wadanka markaasi ka dhacay maxaa lagu heshiiyey maxay tahay wadahadalkii inta badan laba dhinac ee soo kale ay soo saareen si loo dabcan waanwaan siyaasadda loo gaaro haddaba wixii la rabay may ka heleen mucaaradka mucaaradka sidoo kale may u wada dhan yihiin wixii kasoo baxay ee guddiga farsamada ama guddiga la wada hadal ee bypartisanka markaas loo xilsaaray dhegeysta qodobadaas ayaan isusaagi doonaa hadduu eebahayd masaaka iyadoo weji kale ee arrintan markaas u horseedi karta xukuumadda william ruuto iyo sidoo kale waxa uu dabcan uu ka gaabsanayay ama wuxuu ka cerarayay oo hadda si toos markaas ugu soo wajahan sida markaas khuburiinka dhanka siyaasadda kuwa ka faaluday hadda tilmaamayaan dhegeystayaal laakiin markaan dhegeysanaya ogolaad inaan soo qabto mid ka mid adeega qeybta barnaamijka dhegeysa dadka qiyaameeya shacabka ayaa la yimaadeen hab cusub oo dadka kenyaanka maalin waliba ay doonayaan inay ku dhibaateeyaan mobilada kenya ama kenyaanka inta badan ama dadka shacabka waxay aada u isticmaalaan ama akoon ay ka dhigtaan mise ay ku keydsadaan lacagahooda iyadoo qaab markaasi ay u diri karaan ama qaab ay ku keydsan karaan mise qaab wax uga iibsan karaan dukaamada legistal ama siday doontaba haab ahaatee waxaa inta badan ay u adeegsan telefoonada legistal in ay lacagta ku keydsadaan telefoonkooda gacanta legistal qaar ayaa hadda markaasi oo doonaya in ay inta badan ay mashquuliyaan dadka ayagoo farrimo gaar usoo qoraya sidoo kale wicitaano usoo raacinaya doonayana inay markaasi ay ka xabsadaan ama ay ka dhacaan lacagta telefoonka markaasi u jirto iyadoo dadka ay leeyihiin fariintaasi ee taasi lacag ugu soo diray wayna naga soo qaldantay noo soo celi laakiin taasi waxaa laga yaaba dadka intooda badan inaysan fahansaneen dadkan ayaa ku taqusay inay iska dhigayaan kuwa markaasi ka shaqeeya bangiyada kuwa ka shaqeeya shirkada safaricom iyo sidoo kale kuwa ka shaqeeya saraakiisha dowladda u shaqeeya ama sidoo kale macalimiinta maamulayaasha wixii lamid ayaa iska dhigayaan waa kuwa burcadu tuugade safaricom ayaa had iyo jeer macaamiisheeda garab taagan oona doonaysa inay markaasi ka cabisa dhibaato welibo la xidhiidha ee kaga imaanaya dadka markaasi doonaya ama indoonaya inay qiyaamaan shacabkooda ama waa dabcan macaamiishooda haddaa namber ayaa markaasi la cusboonaysiy dhegeystayaal ayaa saddex saddex saddex waa lambarka saddex saddex saddex ayaa lagu gudbiyaa warbixinada dadkaasi dabcan ee hadda la habeeyey oo la cusboonaysiiyey sidhowna si dhowna markaasi lagula socon kara shakhsiyaadkaasi iska ilaali dadkan oo xaqiiji mar waliba cidda markaasi kula hadlayso hubso wax waliba aad samaynayso la xiriir lacagta cidda markaasi kuusoo jirta waxa lamidka ileen hubsina halbaa la siistaa haddaan aqoon u lahayn weydii dadka ka aqoroon dhegeysta haddaba waa kan waxyaabaha qaldami kara haddii qad si been abuur ah markaasi ugu diiwaangeliya macluumaadkaasi waxay sidoo kale qaadan karayaan adeegyada safaricom ay bixiso sida fuliza iyo emshori iyo wax la midka haddaba dhegaha fur waxaan rabnaa markaas inaad ka horeyso iyagoo markaas macluumaadka dhan gacanta ku haysato safaricom kuma weydiinayso dhegeystayaal macluumaadka shakhsi ahaaneed oo keliya waxay markaasi kala soo xiriiri kartaa lambarkeeda khaaska ah lambarka cid waliba ay garanayso lambarka cid waliba ay fahmi karayso waa lambarka eber toddoba laba laba eber eber eber eber eber eber lambarkaas ay si toosa dhegeystayaal ay kaala soo xiriiri kartaa nambar kasta oo kale aad ka shakisana ama lambar walba kusoo garan ku weydiista lacag iyo weliba arrimo been abuur ah iyo macluumaadkaada ama lambarkaada sirta ii sheeg waxaad leedahay ka raali noqo ka carari meesha sidoo kale inaad markaasi ka warbixiso wixii faragelin ah ee qadka ee simkala kaaga maxatooyada macluumaadka shakhsiyadeed wac hal eber eber waa hal eber eber ama lambarka kale ee laba eber eber ama one hundred two hundred ay kala qaraacaysaa ama fariin waa fariin qoraal ah ayaad u diraysaa iyo saddex saddex saddex si gargaar aad u heshid waxaa lagu leeyahay ha noqoni qof la qiyaameeyo taxadar lahow dhegeysta telefoonkaada iyo macluumaadka inta badan aad ku kaysato telefoonkaga dhegeysta k c b bankiga k c b waa mid aada u wanaagsan oo loogu talagalay dadka dhegeystayaal k c b waa bankigeena in ka badan ilaa iyo boqol iyo labaatan iyo toddoba sano k c b oo kamid ah bangiyada dhegeystayaal hay-adaha bangi waa hay-adaha bangideed ama maaliyadeed dhegeystayaal lagu- lagu kalsoonaan karo ee qaaradda afrika ayaa fursad u abuuray shakhsiyaadka weliba bulshooyinka kala duwan laga soo bilow ganacsatada yaryar ilaa shirkadaha kacabinta dowladaha fulinta yaryar ilaba mashaariicda baaxadda weyn fududeynta weliba kor u qaadista nolosha dadka iyadoo markaasi loo maraya ganacsiyo waara oo la joogteyn karayo hiliba hindisa asaasiya k c b waxay si hagar la-aanihii u gudatay hadafkeeda ahay in markaasi ay taageerto dadkao dhan nooc kasta oo fursado ah markaas ha noqotee halkudhigo for people for better k c b waxay dooneysaa in nolosha ka bedesho laga bilaabo bedelka magaalada saameynaysan shirkadaha bulshooyinka la heebsooco ee deegaanada fogfog k c b adeegadaad ka helayso waxaa ka mid ah adeega k c b sahal oo ay ku siinayso adeegyo kala duwan oo waafaqsan shareecada islaamka iyadoo ay dusha kala socdaan guddi madax bannaan oo eegaya shareecada booqo maanta laanta kuugu dhawey bankiga ama kala soo xiriir eber toddoba hal hal eber sideed toddobo eber eber eber ama lambarka kale waa eber toddoba saddex laba hal sideed toddobo eber eber eber k c b for people for better ayaa lagu leeyahay waa hagaag aan dib ugu soo noqona barnaamijka hogaanka idaacadda star f m codta gobolka waqooyi bari dhegeystayaal sida barnaamijka marka hore aan igu da- aan aan u daaray waxaa dabcan markaasi laga hadlayaa hadda waxaa la isweydiinaya ah maxaa loo joojiyey dibadbaxyadii waddanka markaasi ka dhexay sababtu maxay ahayd markaasi loo hakiyey sababtu maxay ahayd markaasi loo joojiyey iyo weliba waxa markaasi ee inta badan ay ka duulayeen mise ay ka hadlayeen mucaaradka dhegeystayaal wakhtigaasi hogaaminayay raila odinga maada karua stephen closo mishoka iyo weliba xubnaha kale markaasi ka tirsan dhegeystayaal ee azimiyo laumoja azimiyo laumoja iyo sidoo kale kenya kwanza ayaa markii dambe go-aan markaasi ku wada gaaray iyadoo dhexdhexaad ay ka ahayeen dhegeystayaal eh, dabcan madax- waa madaxweynihii hore ee waddanka nigeria abosanjo iyo sidoo kale s- eh, dabcan eh, oo sanataro markaasi ka socda aqalka cad ee maraykanka dhegeystayaal oo markaasi doonaya in arintan ay waawaan markaasi ka dhaliyaan iyadoo buuq fara badan uu waddanka u hareeyay dibadbaxyo mar- maalinle ah joogto ah markaasi ay sameynayeen mucaaradka dhegeystayaal waxay maalmahaasi ay ka mid yahay maalmaha isniinta iyo sidoo kale khamiista oo inta badan ay iclaaminayeen dibadbaxyada iyadoo dowladda markaasi ku adkaatay inay xakamayso dibadbaxyaasha oo inta badan taageero markaasi ka helayay mucaaradka dhegeystayaal waxaana inta badan ee ka oo dabcan ay ka duulayeen ka qaylinayeen sicir bararka kororka dhaqaalaha waa kororka dhegeystayaal maciishada iyo dhaqaalaha shi- dabcan daqli xumada wadanka markaasi ka taagan iyadoo dhaqan dhaqaale ay markaasi ku sheegeen in waxba aysan u hayin xukuumadda waqtigan uu markaasi hogaaminaya dhegeystayaal ogsoonow waqtigaasi dhegeystayaal xukuumadda waxay markaasi ahayd curdun xitaa sanad umaysan dhammaanin waxaa hadda markaasi laga joogaa bilooyin keliya ah ee tan iyo markii eh, dabcan waa bilooyin baa laga joogaa dhegeystayaal tan iyo markii ay ay dabcan oo sanad uu- ay u dhammaatay madaxweynaha madaxweynaha waxaa la doortay dhegeysta labada kun waa laba- waa labada kun laba iyo labaatanka bishiisa sideedaad dhegeystayaal iyadoo markaasi si toos ah loo dhaariyey madaxweynaha kadib maxkamadda amar ay bixisay oo sheegtay inay si hufan si cadaalada markaasi doorashada ay u qabs- dabcan ay u dhaxday laakiin waxaasoo dhan dabcan raalli kamaysan ahayn sidoo kale kumay qanacsaneen mucaaradka waxaana markaasi ay sheegeen inay si cadaalad ahsan sidoo kale maxkamadda aysan u fulin go-aankeeda ku aadanaa arrimaha ay markaasi inta badan ka cabanayeen kana sheeganayaan kana dib- de- sheega- dabcan kana sheeganayaan guddiga markaasi waa guddiga doorashooyinka xuduudaha ee madaxa bannaan kuna sheegeen inay markaasi gardaamo samaysay inay sidoo kale si cadaaladda aysan u qabanin doorashadii guud ee wadanka markaasi ka dhacday dhegeystayaal waa tabasho markaasi weyneed ay qabeen mucaaradka waa tabasho ay ka qabeen dhegeystayaal guddiga doorashooyinka waa tabasho markaasi lagu sheegay in markiiba marka loo fiiriyo tirada markaasi da- waa dastuuriga qofka shaqsiga uu kusoo geli karo boqolkiiba eh, konton plus one dhegeystayaal inuu wato taasoo laakiin uusan kusoo gelin madaxweynaha hadda xilka haya ee boqolkiiba afartan iyo sagaal laakiin qaabka marka loo fiirin rana oo dabcan waa ay sheegeen in ay markaasi dastuuriga uu qori karo shaqsiga iyo weliba gaabka ama faqriga marka waa dabcan farqiga farqiga u dhexeeyo madaxweynaha iyo weliba qofka waa dabcan qofka koowaad iyo qofka labaad inta markaasi percent ama tije- boqolkiiba markaasi geli karto ayaa lagu kala xugmiyey dhegeysta laguna sheegay inuu markaasi yahay qof markaa waa dabcan madaxweynaha rasmiga ay dhegeystaan xilkaasi oo dabcan xilligaasi waxaa kadib arintaasi dabcan u cuntami weysay bilooyin kadib waxaa sidoo kale markaas soo abaabulay dhegeystayaal waa ra-iisul wasaarihii hore dalka raila odinga maadaa kore waa xubnihii markaas dhammaan ka wada tirsanaa zimiola umaja ayaa markaasi kulamo kala duwan oo markaas oo dabcan kulamo kala duwan yeesheen kagana hadleen sida ay arrintan oga hormaan karaan iyo sida suurtagal u noqon karin in uu arrintan markaasi xaaladda waqtiga xiriirkan uu hadda soo gaaray inuusan kusii socon karin dhegeystayaal maxay kadib qasameeyeen maxay qaadeen warbaahinta ay la hadleen waxayna sheegeen in muddo markaas uu haysto sida markaas uu dhaqaalaha waxa ku qaban karo kagana bedeli karo madaxweynaha laakiin madaxweynaha iyo xulafadiisa ay taasi dheg jilaq u siinin kadib waxay markaasi soo baraarugeen dibadba xoogan markaas wadanka ka dhacayay iyadoo dhaqaale markaas waa dhaqaale burbur xoogan wadanka gudaha weliba caasimada ay ka dhacayeen iyo sidoo kale kisumu kisumu oo halka raila odinga uu kasoo jeeday waxaana markaas la qabsiiyey baabuur dabcan guryaha waa dabcan waxaa dab la qabisay dukaamada qaar ee caasimada ogow dakhli ahaan waxay markaasi inta badan ay dhumisay oo maalin weliba ay qabanaysay lacag balaayiin shilinka sida markaas uu sheegay madaxweyne ku-xigeenka waqtigaas waa madaxweyne ku-xigeenka rigaada gashagwa ina tan uu sheegay in mar kale loo dulqaadan karin waqtigaasi hanjabaadii waa cadaadis xoogan oo markaas loo diray ayaa haddana dheg ay sanjalaq u siinin mucaaradka iyagoo markaasi sii wadeen keentana markii dambana in arrintan markaasi waawaan siyaasada lagu dhameeyo laguna yareeyo laguna xasiliyo xaaladda waqtigan hadda uu ku sugan yahay iyadoo dhaqaaleyarada dhaqaale xumida ee hadda ka cawanayaan sidoo kale kamid dabcan dhaqaale xumida iyo dhaqaaleyarada ay hadda keentay sumcadda iyo sidoo kale wax waliba in ay bedesho dhegeyste markay yimaato dhanka sixir bararka ama nolosha maciishada oo inta badan lagu sheega laguna dabaqo dhegeystayaal in ay wax ku quutaan wax ka yara dhegeystayaal hal dolar oo markaas inta badan udhimato oo u dhigmato dhegeystayaal wax ka yar boqol iyo labaatan ilaa iyo boqol ilaa iyo sagaashan sideetan ayaa markaas ay udhexeysaa la sheegaya shakhsiyaadka ama kenyaanka ama inta badan dadka inay aada u isticmaalaan marka loo fiiriyo sida hore oo hadda oo wax waliba ay ka bedelan tahay wax waliba hadan cirka iskusii shararayso wax waliba hadda ilaa xukuumadda sidoo kale ka qabana dhegeystayaal waxaa kadib lasoo saaray dhegeystayaal xubno la wada dhinac markaasi matalaya oo kala hogaaminaya dhegeystayaal kenya kwanza iyo sidoo kale azimiyo lowmoja kana wada tirsan baarlamaanka dhegeystayaal iyo weliba shakhsiyaad kale banaanka markaasi laga keenayo halkaas sidoo kale uu hogaaminayo madaxa waa dabcan uu hogaaminaya madaxa aqlabiyadda baarlamaaniga dhegeystayaal ejungwa halka sidoo kale mucaaradka uu markaasi hogaaminaya kaloozo misyoka kuwaasoo shirar kala duwan shirar markaas albaabada u xiran iyo weliba shirar lacag qarashaad bilyan oo dabcan qarashaad ilaa iyo boqol milyan ku baxayso ay markaasi u qabsoomay oo dhegeysta si markaasi wanwaan siyaasadeed wanwaan xalkeeda mari dhili karo in markaas lasoo saaro loona keena dhegeystayaal taasi ayaa hadda markaasi ayadana noqotay kadib bilooyin markaasi dheer ay qaadatay inay natiijada qaar kaga soo baxdo halka sidoo ilaa hadda markaasi faahfaahiin iyo hadal markaas rasmi ah kama dambeys ah markaas laga helin madaxa mucaaradka dhegeystayaal raila omolo odinga laakiin waxaa hadalkeeda cadaysatay waxaa hadalkeeda banaanka keensatay waxaa hadalkeeda markaasi gabashayn ku jira dhegeystayaal soo bandhigtay gabadha markaas lagu magacaabo maada karuwa waxayna markaasi sheegtay meesha waxaa markaas ay sheegtay in hadda wixii markaas loo duulayay wixii laga cararayay in weli hadda koow ay bilaabanayso macnaha ay ola jeedo in waxba markaas laga qabanin xukuumadda sidoo kale ayadana dood fara badan iyo hadal fara badan halkaas ay ka raartay dhegeystayaal kuna sheegtay in hadda dhaqaalaha wadanka waxba aan laga bedeli karin macnaha loola jeeda dhegeystayaal in canshuuraha ee markaas xukuumadda hadda meelaha qaar ay ku dhalacayso meelaha qaar markaasi duldhigayso waxaa hadda la sheegaya waa dhibaatadii saameynta inta badan markaasi ku imaan karta nidaamka dowladda iyo nidaamka markaasi mucaaradka ee lagu hagi karo laguna wada kara dhegeysta laiskuna afgaran karo sida markaasi ku haboon wax loo wada qaban karo loona dhisi kara dhegeysta loona hagaajin karo mustaqbal siyaasadeed iyo sidoo kale mustaqbal dhaqaale ee wadanka taasoo hadda inta badan lagu tilmaamayo in gacantay kasii baxday ayna tahay mida ugu liidato dhanka dhaqaale ahaan marka loo fiiriyo dhegeysta weliba dabcan sixir bararka oo sariix xoogan markaas hadda laga dareemay guud ahaan wadanka iyo weliba dhaqaalaha iyo xukuumadda ruto ay sheegtay in wax walba isfurfuri doonaan dhegeystayaal laakiin maxay tahay sababta markaas uusan madaxweynaha iyo xulafadiisa aysan usoo hadal qaadin arrimaha ku aadan dhegeystayaal sida doorka laga qaadan karo mise laga yeeri kara dhegeystayaal mustaqbalka ee dhegeystayaal ee dhaqaalaha iyo weliba waxyaalaha markaas ay ka hortaagan tahay waxyaalaha ay diidan tahay maxay tahay waxaa markaas hadda markaas aan cuntamaynin ayna u aragto inay u aragto inay tahay midda waqti dhuumis ah dhegeystayaal arrimahaasi ayaa barnaamijka diiradda ku saari doona balmaada karwo waxyaalaha markaas ay ka hadashay wixii ku dhaliilayso iyo weliba sida markaasi haddana oga disan tahay mucaaradka bal markan dhegeystayaal ba aan soo qabto mid kamid adeega qaybta barnaamijka ka ah dhegeystayaal intan barnaamijka adeega qaybta barnaamijka aanu gudagelin dhegeystayaal waxaan ka hadlaynay diiradda ku saarina kaga hadla kaga hadlaynay dhegeystayaal waa xaaladda ee dhanka siyaasadeed iyo waxyaalaha dhegeystayaal ee hadda lasoo darsay mase kusoo dabcan lasoo kor ama lasoo darsay dhegeysta azimio la umoja waxaa hadda laga hadlayaa sidaa ay oga dabcan inay u wada dhan yihiin mise inaysan u wada dhaneen iyo waxaa ka go-an sida ay xaaladaha ee hadda jira ay ama waaqica jiro ay kaga hadli karayaan dhegeystayaal iyadoo warbixinta markaas ay soo dhammaatay ee labada dhinac ay soo mar hore ay soo wada saareen ay bakistanka dhegeystayaal madaxweynaha iyo sidoo kale ra-iisul wasaarihii hore dalka raila odinga waxay markaasi soo kala xuleen shan iyo shan minshan shan ayay soo kala xuleen dhegeystayaal oo inta badan ka matali doono sidoo kalena aragtiyada iyo fikradda iyo sidoo kale go-aanada rasmiga ee dadka shacabka matali doono sidoo kalena loo fiirin doono qaab siyaasadeysan ay arrintaasi kaga gaari karaan dhegeystayaal iyadoo guddiga farsamadana halkaas ay si dhow ula socon doonaan warbaahintan markaas ay la hadlayaan dhegeystayaal haddaba waxaasoo dhan way dhaceen dhegeystayaal lacagtii loogu qoodiyey boqolkii kunna way dhama dabcan way dhammaatay iyadoo shirar kala duwan markaas la galay warbixin markaas ayaa lasoo saaray oo ay markaasi sheegeen in labada dhinac inay markaasi u wada dhan yihiin inkastoo laakiin wixii markaasi la rabay in laga hadlo wixii markaasi la doonayo in qodobka qodobka koowaad laga dhigo ayaa hadda markaas ay ka cabanayaan mase ka sheeganayaan azimiyo lamoja in laga dhigin dhegeystayaal waana sidoo kale meesha kuma jirto oo qodobkaasi waa laga tegay dhegeystayaal haddaba maxay tahay qodobkaasi qodobkaasi dhegeystayaal waa qodobka ugu weyn ee hadda markaasi ay sheegaysa ama imaada karuwa ay sheegayso inay sheegtay inay tahay waa danta keliya ugu weyn iyo weliba qorshaha ugu weyn ay markaasi wadada saartay dhegeyste maxay tahay wadada ma saartay dhegeystayaal ee azmiyo ay sheegayso waxay sheegtay inay tahay dhanka dhaqaale xumida wadanka markaasi ka taagan sixirbararka dhaqaa sixir bararka iyo sidoo kale maciishada nolosha oo halkaas waa heer sare markaasi gaartay dhegeystayaal ayay ahayd inay markaasi wax badan laga qabto lagana hadlo dhegeystayaal waana dibadbaxyada wadanka markaasi ka dhacay kana dhigayeen ama ay sameynayeen mucaaradka dhegeystayaal ay kala hogaaminayeen raila odinga mada karuwa kalooso misoko ee xubnaha markaasi kale azimiyo ka tirsan dhegeystayaal xildhibaanadooda taasi ayaa hadda markaasi noqotay dabcan haadbacaan lagu dhisay oo waxba markaas aan laga soo saarin oo sidoo kale laga ogaano dhegeystayaal maxaa meesha dabcan lagu sheegayaa maxaa markaa lagu soo saaray maxaana ay markaasi hadda ay diidan tahay waxay sheegtay waxay warbixintaasi inay ku sheegtay mid markaasi burcadnimo ah oo dadka markaas la doonaya in lagu khiyaano dhegeysta haddaba hadalkaas ayada ay sheegtay gabadha maada karuwa azimiyo sidoo kale ka tirsan laakiin su-aasha meesha ku jirta ayaa ah raila isagana moola qaba ilaa hadda hadal kama soo bixin raila balse waxaa uu sheegay in qodobada markaasi ay loo dhineen waxuuna markaasi kenyaanka isbuucd dabcan isbuuc aynu soo dhaafnay inuu sheegay inuu hagi doono isbuucan hadda dhammaanaya dhegeys waa isbuucan isbuuciisi ka horreeyey waxa uu sheegay isagoo warbaahinta la hadlayo in warbixinta markaas uu akhriyay horaana waxa uu sheegay inuusan akhrin balse wuxuu sheegayaa hadda ama uu markaas tilmaamay inuu warbixinta akhriyey waxaana hadda uu sheegay in waxyaalaha markaas halkaasi ku xusan ku qoran ama soo jeedinta inay marre aysan soo dhaweyneynin haddii markaasi tilaabo iyo weliba aftina markaas ay sheegeen mucaaradka waa dabcan dhanka xubnaha kenya kuwansa ay sheegeen in hadda taasi markaas aysan ka aqbali doonin ayna sidoo kale ogolaan doonin dhegeystayaal raila waxaa u sheegay in dibadbaxyo mar kale ay sameyn doonaan mise kenyaanka ay dabcan ay dariiqada ama wadada markaasi kale ay ku hagi doonaan ee ka ah dhegeystayaal meesha markaasi ku haboo dhegeystayaal waa xaalada dhegeystayaal ee wadanka markaasi ka taagan dhegeyste haddaba maada karuwa ayaa hadda ayaa lasweydiinayaa haddaba ma lama fikir bay tahay maxay tahay sababtu ay kenya kuwanza ee arrintan usoo hadal qaaday sidoo kale shaki iyo weliba hadal ay u gelisay arrimaha maciishada arrimaha nolosha dhegeystayaal oo inta badan ay kenya hadda kenya waa dabcan waa azmiyo lawmoja ay ku doodisa kuna raadinayso sariiqada saxda ah wadanka waa wadanka wax looga qaban kara dhegeystayaal oo ina sheegeen inay tahay midda ugu weyneyd ay dadka ku horkaca midda ugu weyneyd ay dadka kusoodaban iskugu soo aruurinayeen iyo sidoo kale midda ugu weyneyd ay dadka ay ku tusayeen in xaalada wadanka ee hadda ay xun tahay lagana fadhiyo madaxweynaha in wax markaasi ka qabto dhegeystayaal raila odinga ayaa horaan markaasi la hadlay kuna sheegay madaxweynaha inuu awood u leeyahay in wax ka qabto waxna ka bedela nolosha iyo maciishada dalka ee hadda markaasi meesha ugu xumeyd heerka markaasi ay gaartay inkastoo laakiin taasi madaxweynaha oo wakhtigaas cudurdaar ka sheegta una sheegay in markaasi la sameyn doono waa dabcan beraleyda markaas ku wacyigeliy beladeyna sidoo kale uu sheegay inay wax soo saar gudaha markaas ay ka sameeyeen weliba galleyda waxaana markaas sheegay in bacrimiinta la siin doono si qiimo jaban iyo sidoo kale kuwa bilaasha iskugu jira taasi ilaa hadda wax markaasi kasoo naasacadaatay ma lahan wax markaasi kasoo naasacad dhanka xukuumadda madaxweyne william rutona waxay markaasi ku sheegeen inay haddasan jirin waxaana laga rabaa sida markaasi ku haboon uu wadanka markaasi ku hagi karo uuna ku wadi karo kuna sixi karo dhibaatadii xaaladaha hadda markaasi ka taaganageysa looga fadhiyaa iyadoo mucaaradka mar kale ay go-aamo iyo kulamo markaasi kala duwan ay qaadanaan laakiin hadalka markaad fiiriso gabadha maada karua iyo weliba sidoo kale xulafada markaasi kamid ah raila odinga waxay hadda markaasi sheegaysaa inay hadda wixii la rabay wixii loo baahnaa wixii dadka danayeen wixii xiisanayeen in marnabo aan laga hadlin sidoo kalena kaba sii darayso xaaladda dhaqaalaha ee wadanka ee hadda sheegeen in wax wada hadal markale aan lala furi doonin sidoo kalena uu garanayo waxa dili waxaa markaasi waxa uu mudan yahay raila waxa uu mudan yahay dhegeystayaal madaxweynaha waxay markaasi ula jeedaa waxay ula jeedaa markaasi dhegeystayaal william ruto waxau sheegay uu garanayaa dhibaatada meesha dabcan ka dhalan karto haddii markaasi waxba uusan ka qabanin dhegeystayaal sida warbixinta weliba guddiga farsamada ay soo saareen iyo weliba dad markaasi ilaa waa ila markaasi ka agdhow meesha markaas wadahadal uu ka dhacayay waxa ay sheegeen in kenya kwanza laga dhaqaajin waaye ayna diideen inay ka hadlaan ayna sheegeen in markaas aan laga hadli karin sidoo kalena lagu soo dari karin dhegeystayaal waqtigaasi xubnaha halkaasi kamid ah uu hogaaminaya karozo misoka dabcan waxaa markaas markii dambe yeesheen kulan albaabada u xiran karozo misoka iyo shaqsiga kale ee kenya kwanza markaasi hogaaminaya dhegeystayaal ee madaxa qeybada baarlamaanka shungwa kuwaasoo markii dambe dabcan ilaa waxay isku afgarteen ilaa waxay markaasi ka hadleen marka dabcan la garanayn laakiin mowqifka iyo hadafka dabcan mowqifka iyo waxyaalaha markaasi ay ka wada hadlayeen ayaa ahaa keliya sida maciishada wax looga qaban karo iyo qorshaha iyo weliba mid qoraal ah sida markaasi qodobadaasi mar kale ay qaban karto ee xukuumadda ay sheegayso wax inay kuga bedeli karto dhegeyste taasi ayay cudurdaar markaasi ka sheegtay in kenya kwanza waxaana markaasi ku adkaatay in go-aan sida go-aamada kale ay u gaarayeen inay go-aan ka gaaraan sababta ilaa hadda lama kala cadeyn karo sababta ilaa hadda lama ogaan karo sababta malowgaanka ambarka markaasi ka sareeyaga oo markaasi awood buuxda marka hore loo siiyay inay go-aano markaasi kala duwan ay gaaraan iyo hadda waxay markaasi uga gaabsanayaan iyo sababta ay cidda markaasi ay ku dhaafayso xaaladda waqtigan wadanka markaas uu ku sugan yahay dhegeystoona su-aalaha aan isweydiinayno waana su-aalaha markaasi layskaga fadhi halka maada karwa ay leedahay maxaa hota dibadbaxa loo sameynaya maxaa dibadbaxyada isku imaatinka iyo kulamada markaasi loo qabanaya haddii markaasi nolosha iyo micshida waxbaa markaasi laga qabanay laga bedelayn ayna markaasi noqonayn qorshe iyo ajendaha kuwaad ee wadanka wax looga qabanaya looga bedelaya dhegeystayaal maada karuwa ayaa halkeeda markaas taagan ilaa hadda lama garan karo sababta arrintan ee markaasi waa hadalkooda iyo mowqifkooda iyo hadafkooda uu hal usan u noqonin ee azmiyo lomoja iyadoo sidoo kale railo dhinacu ka hadlay kolonta sidoo kale dhinacu ka hadlay halka sidoo kale iyadana waa dabcan raila odinga dhammaan saddexdaba gooni gooni ayay kula hadleen dhegeystayaal oo ilaa hadda waxay markaas isku raacsan yihiin iyo waxay markaas isaan isku raacsaneen iyo cidda markaas hallu ku taagan iyo cidda markaas hallu ku taagneen ayay markaas kala qiixaya ama la kala qiix dabcan halkan cadeemo ayaa soo baxayaan oo qiixayaan inay markaas cid waliba hadda meeshay taagan tahay iyo meeshay jooga tahayba la kala ogaan karo ama la kala saari kara dhegeystayaal sida warbixinada markaas iyo dadka ka faallooda arrimaha siyaasadda ay halkan ooga hadlayaan dhegeystayaal bal markan dhegeystayaal iyo ogolaad inaan soo qabto mid kamid adeega qaybta barnaamijka ka ah dhegeystayaal intaan qodobadaasi faahfaahintooda macluumaadka aan aada ugu sii dheeraanin sii gaday dhegeystayaal waxaa lagu leeyahay bangiga k c b waa midka dadka ugu wanaagsan looguna talagalay dadka k c b waa bangigeena in ka badan ilaa iyo boqol iyo labaatan iyo todob waa boqol iyo labaatan lix sano waa boqol waa dhegeystayaal bangiga k c b waa midka waa mid dadka ugu wanaagsan ama dadka ugu wanaagsan looguna talagalay dadka k c b waa bangigeena in ka badan ilaa iyo boqol labaatan todoba sano k c b mid kamid ah hay-adaha maaliyadeed ee loogu kalsoon yahay qaaradda afrika ayaa fursado u abuuray shakhsiyaadka weliba bulshooyinka kala duwan laga soo bilow ganacsatada yaryar ilaa shirkadaha ka caawinta dowladaha fulinta yaryar dhegeysta mashaariicda baaxadda weyn fududeynta weliba kor u qaadista nolosha dadka iyadoo markaas loo maraya ganacsida waara hola joogteyn karaya dhegeysan iyo weliba hindisa aasaasi ah kcb waxay si hagarla-aan u gudatay hadafkeeda ah inay markaasi taageerto dadkao dhan nooc kasta oo fursado ah ahaa noqotee halkudhiga for people for better kcb waxay dooneysaa inay markaas nolosha ka bedasho laga bilaabo bedelka magaalada saameyneysa shirkadaha bulshooyinka la hibsooco ee dhegeysan ee deegaanada fogfog kcb adeegyada aad ka helaysa waxaa kamid ah adeega kcb sahal oo ay ku siinayso adeegyo kala duwan oo waafaqsan shareecada islaamka iyadoo markaasi dushay kala socdaan guddi madax banaan oo eegaya shareecada balmaanta waa balmaanta booqolaanta kugu dhow ee bankiga k c b o ama la xiriir farinta ee ah eber toddobo hal hal eber sideed toddobo eber eber eber ama lambarka kale eber toddobo saddex laba hal sideed toddobo eber eber eber k c b for people fobigta ayaa lagu leeyahay dhegeystayaal mar kale aan kugu daray dhegeystayaal adeega kale qaybta barnaamijka ka ah dadka qiyaamay dadka shacabka ayaa aada usoo badanaya hab cusub ay hadda markaas isticmaalaya si dadka ay uga lansadaan ayna u dhibaateeyaan mobeelka ama mobeelada ayaa hadda inta badan aada loo adeegsadaa noqotayna mid markaasi gacanta iyo sidoo kale akoon qofka u noqon karo oo lacagta markaas loogu soo diri karo sidoo kale lacagtan asagana u diri kara dhegeystayaal halkaasi si dhow cid walba iskula socon karaysa oo ciddu markaas wuxuu waxnuu ku iibsan karaa laakiin waxaa leeyahay turcad burcad ayaa dhexda dadka uga soo boodaan tuuga ah oo doonaya markaas lacagta inay qofka ka dhacaan mise ay ka xadaan julize swedini queli ama nikon runba mise waa mid markaasi been abuur ah dadkan ayaa markaasi ku taqusay inay iskaga dhigayaan ama inay ka shaqeeyaan bangiga dabcan shirkada safaricooms iyo sidoo kale masaraakiisha dowladda macaamiisha dabcan iyo sidoo kale maamulayaasha safaricom ayaa had iyo jeer macaamiishada garabtaagan oo doonaysa inay ka caabiso dhibaatooyin la xiriira dadka shacabka dabcan qiyaamenaya hadda nambarka waa saddex saddex saddex ee laga gudbiyo warbixinta dadkaasi oo la hebeeyey ee la cusboonaysiye dhegeysan iska ilaali dadkan oo xaqiiji mar weliba cidda markaasi kula hadlayso hubso wax walbo oo aad samaynayso lana xariir lacagtii waxa lamidka dhegeystaan ilan hubsino halbaa la siistaa haatan aqoon daad aqoon u lahayn dadka markaasi doonayo inay markaasi wax kaa luunsadaan ogow waa muhiim ina qofka markaasi agtaada joogmise qofka ku kalsoon tahay inaad markaasi la wadaagto oo lambarka cid waxa markaasi soo dirtay ama fariinta cid soo dirtay ma cid kusoo wacaysaba haddaba waxyaabaha markaasi lagu qalkarto ayaa iska badan dhegeysta waxaana sidoo kale adeegsanayaan adeegyada safaricom ee bixiso sida fuliza mshor iyo wax lamid ah haddaba dhagaha fur waxaana markaasi rabnaa inaad markaasi aad ka horeysa iyaga nin wax og nin markaasi wax badan u bilaaban nin aan markaasi la gaadi karin nin aad markaasi sida doona laga yeelan karo waa inaa markaasi isan noqonin dhegeyso haddaba isla soco maamulkao dhan dabcan safaricom waxay ku leedahay kuma weydiinayno macluumaadka shaqsideed dhegeysamase macluumaadka shaqsideed eheen ma weydiiyaan oo cidda keliya waxay markaasi doonto waxay ka wacdaa lambarkeeda qaaska halka lambar ee keliya aadka loo isticmaalo halka lambar cid waliba ay garanayso ee safaricom waa eber toddobo laba laba eber eber eber eber eber eber waa zero seven two two triple zero triple zero dhegeystayaal ayaa lambarkaasi keliya ayaad ka heli karaysaan lambar kasta oo kusoo wacana waa inaad iska fiijisaa jacas ka tiraahdaa oo aada ogaata cidda sababta kusoo wacaysa danta qaar ayaa markaasi kugu cabsinaya in telefoonka uu kaa xirayo qaar ay kugu cabsinayaan in markaasi macluumaadkaada uu doonaya inuu dhaco waxay markaasi sheegayaan in lambarka sirtaada waa muhiim cid kale ha iskala wadaagin cid kale ha u sheegin adiga gooni ha ku noqdo cid markii wax kuusoo dirto cid meesha kala baxaysana adiga gooniyada oo la bax oo haddaad markaas cid inaad ka dheeraatan rabtana waad ka dheeraan karaysaa si markaasi lagu ogaano pinkaada ama loo xadan dhegeystaan sidoo kale ka warbixi wixii faragelin ah qadka markaasi xatooyada macluumaadka shakhsiyad ee ah hal eber eber ama laba eber eber ama waxaa wici kartaa boqol ama laba boqol ayaa wici karta ama fariin qoraal ayaa u diri kartaa dhegeystayaal ee saddex saddex saddex ee si gargaar aad heshid ha noqonin qof la qiyaamiyo taxadar lahow dhegeystayaal oo isla soco oo fiijignaan xoogan waa inaad markaas muujisaa si macluumaadka shakhsiyaadkaas aysan kuu dhicin dhegeysa waa hagaag idaacadda star f m codto gobolka waqooybar ay dhegeysanaysaan saaxiibayaal aan dib barnaamijka ugu soo noqona dhegeystay haddaba waxay markaas imaada karwa ay hadda sheegaysaa kana dhawaajisay sababtii waxaa markaasi keentay inay dibadbaxyada u qabtaan una sameeyaan iyo sidoo kale qaabka markaas wadahadalka uu dhacay qaabka dhadhexaadinta qaabka markaas heshiisyada markaas u dhexmartay iyo weliba guddi labada dhinac markaas matalaya in lasoo saaray waxaasoo dhan waxay ku sheegtay in hadda halbaka waxba kama jiraan waxaana sidoo kale ku tilmaamtay inay markaasi hooshaha iyo weliba wax markaasi qaabka lagu gaaray ina markaas ay shaqsiyaad iska soo dhuroobteen oo sida markaasi ay iyada markaasi qabteen ama waxa ay hadda la raadinaya dhegeystayaal sababta ama waxa ay raadinaysa ayaa ah cidulubma hadda ay markaasi ka dhaaricinayso maxaa loo dibadbaxay maxaa dukaamada loo xirayay maxay baabuurta u shaqayn waayeen waxay sidoo kale guryaha dadka inta badan ay ugu sugnaayeen dhegeystayaal waqtiyada markaas ololaha waa su-aal markaasi hadda ay isweydiinayso ayna markaasi raadinaysa jawaabteeda dhegeystaya sida markaasi ku haboon ay ku sixi karto sidoo kalena lagu hagaagi jirko sidoo kale raalli kaga noqon karto shakhsiyaadka ee dhinaca kale markaasi xubnaha waa xubnaha markaasi kenya kwanza haddaba keliya waxay markaasi sheegtay inay ku qanacsan tahay inay markaasi raadinayso hanaanka sax ee keliya sida marka hore ay sheegtay inay markaas wadahadalka oo dabcan in wadahadalka keliya wax markaas uusan dhani karin sidoo kale waxba uu soo goyn karin sidoo kalena ay dhibaato markaas ku keeni karta mustaqbalka dhegeystayaal mustaqbalka dhegeystayaal dadka shacabkii markaasi horkacayaan ay azimi alcumoja waxay hadda eedeynta dusha ka saareysaa dhegeystaha shakhsiyaadka halkaasi ku matalaya iyadoo warbixinta gudig farsamada ay soo saareen oo sidoo kale labada dhinac ay kala saxiixeen waxaa hadda leeyahay inay madax markaas ay ku qaanacsaneen oo markaasi sheegayso inay wax markaasi ka tabanayso xaaladda iyo weliba sida wax markaasi u mareynayso xukuumadda ruuto xukuumadda ruuto waxay ku tilmaamaysaa mise lagu tilmaama inay wax waliba hadda ay qaban karayaan inay sidoo kale miciishada nolosha wax waliba ka bedeli karaan inay sida la rabo ee hadda dhaqaalaha u jirana inkastoo laakiin xukuumadda ruuto ee hadda sheegayso in cadaadis xoogan ay hadda la saarayo sida wax markaas kaga qaban karo miciishada ama nolosha dhegeystaal laakiin madaxweynaha markii lasoo bandhigay qodobkaasi ama miiska lasoo saaray dhegeystaal waxaa la garan waayay shaqsigan ama shakhsiyaadka markaasi matalaya madaxweynaha xubnaha markaasi ka tirsan azimi waa kenya kwanza ilaa hadda la garan waayay sababto ay markaas u diideen iyo sababta markaas ay sheegeen in meesha markaas aan lagu soo darin ama sidoo kale aan laga hadlin iyo waxaa markaas halkaasi oga cadaan karo oo ay markaasi loo wada dhaneen dhegeystayaal sida oo dabcan ay waa sida markaasi khuburooyinka dhanka siyaasadda iyo sidoo kale kuwa markaasi faaliya arrimaha dhaqaalaha ee hadda markaasi sheegayaan waxaa la raadinaya keliya dariiqada saxda waxaa la raadinaya sida cid waliba ay markaasi ku badbaadi karto iyo weliba sida ay markaasi uga dhaadhicin karayaan mucaaradka inay wixii markaasi kuay ku doodayeen iyo waxay markaasi raadinayeen inaysan ahayn mid markaasi danahooda balse dhammaan danaha iyo weliba dadka inta badan taageerayaasha u haya azimiyola omoja sida markaas ay ku tilmaamtay ay ku sheegtay dhegeystayaal waa maada karuwa maada karuwa ayaa hadda u muuqata mid markaasi cadcad oo ah arrimaheeda iyo weliba hadaladeeda markaasi socdaan dhegeystay laakiin lama socota inay maada karuwa ay mar weliba ay tahay qof markaas wax kasoo horjeesto mise laakiin waxaa haddan isweydiinaya ah oo hadda ay raadinayso wixii markaasi loo dagaalamayay wixii markaasi dibadbax loo sameynayay wixii markaasi baahida dadka ay raadinayeen hadda ayay leedahay ma lehel haba la gaaray wada hadal ha la wada heshiiyo ayay leedahay waa saxba kama qabo laakiin ma la gaaray hadafkii la rabay in wax markaas maciishada nolosha laga qabto iyo weliba hadal inuu ka soo baxo waxaa leedahay haddaba labadaba lagama hayo lagama hayay leedahay kenya kwanza inay markaasi wixii ogoshay iyo sidoo kale inay markaasi hadal ay ka tiraahdo arrimaha xaaladda maciishada nolosha dhegeystayaal waqtigan heerkan markaasi soo gaaray dhegeystayaal ilaa hadda weli waxba isma bedelin ilaa hadda waxaa markaas dadka kenyaanka shacabka ay markaasi qaylaan xoogan ay ka muujinayaan iyadoo halkana sidoo kale fafaale iyo sidoo kale aysan kasoo socnin ay ku aadeen qaabka markaasi loo maareynayo qaabka markaasi loo soco lacagaha dhegeystayaal ee gobol oo dabcan waa lacagaha ee xukuumadda hadda markaas ay hogaaminayso kuna sheegeen in lacagaha hadda ay tahay mid keliya wax walba loogu qaban karo laguna sixi karo inkastoo ay ku sheegeen in hadda xukuumadda ruuto ayba soo gelinayso saliida markaas cuntada loogu karsado kuwaasoo badqabkeeda caafimaadka u wanaagsan waa sida ayada leedahay laakiin waxda markaas dabcan qiimaysa badeecada dhegeystaale kebs waxay ayada sheegtay in isticmaali karo saliidaasi ayna wanaagsan tahay caafimaadkeeda markaas dadka uu qofka isticmaali kara laakiin waxyaalaha hadda ay sidoo kale ku dhalinayso waxay sheegaysaa in madakarwa in howlo kale ay ku mashquulsan yihiin kenya kwanza balse ay u arkin xaaladda wadanka dabcan dadka ay ku sugan yihiin iyo sida markaas wax loo xakameyn karo iyo sida nolosha cid waliba ee markaas u dabari karta xukuumadda ruuto taasi ay hadda raadinaysaa waxaa markaasi ka go-an iyo waxaa markaasi la doonayo sida ugu dhaqsiyaha badan inay wax walbo ay kasoo saarto mise laga soo saaro dhegeystayaal haddaba isweydii adiga nafsadada dhegeysta maxay tahay sababta uu madaxweynaha iyo weliba xulaf oo dabcan shakhsiyaadka markaasi matalaya wadahadalka inay markaasi ka gaabsadeen arrinta wax kalamista ama dabcan in laga hadlo micishada ama nolosha dhegeystayaal maxay keenaysaa maxayna noqonaysaa maada karwana waxayna leedahay dhegeysta mise xubnaha markaasi azmiya waxayna markaasi leeyihiin waxaaba ka duulayne waxaaba ka qayrinayne waxaa markaas dadka ay ka caroonayeen sidoo kale dhammaan dadka shacabka wada sinaayeen mise u wada dhanaayeen ayaaba aheed ayay leedahay dhegeystayaal sidii micishada ma qodobka koowaad looga dhigi lahaa loolan yeelan lahaa cid walibana meelaha markaasi wax ku filan uu qofka uu iibsan karo waxna uu qoyskiisa iyo asagaba uu ku dabari kara dhegeystayaal hadda waxay sheegeen ama kunkii markii haddii suuqale la aado in waxba markaas aysan kasoo haraynin oo halkaasi ay ku burburayso mise halkaasi wuxuu doono qofku kusoo gadan doono qiimaha oo sare ogeed laga yaabaa laba shay inay keliya ogeyso ama shay saddex waxa kelo weheliyo ayaa noqon kara shay kale oo yar inuu markaas u weyliyo dhegeystayaal oo laga yaaba siddeetan inuu kunkiiba ka saaray xitaa marka loo fiiriyo loo barbardhigo xaaladda dhegeystayaal ee dhaqaale xumida wadanka markaasi ka taagan ayna ka haysato laguna sheegay inay tahay mid markaasi fashilkeeda dhibaatada ku reebi karta mustaqbalka siyaasadeed ee wadanka iyadoo hadda markaas ay kaga digayso in xukuumadda ay wax markaasi ka qabta laakiin waxaan sidaan ognahay dhegeystayaal isbuucayna soo dhaafnay madaxweynaha ka hadlay xaaladda dhegeystayaal dhaqaale una sheegay inay wax waliba ay hadda ay qaban doonaan maarayn doonaan sixi doonaan sidoo kalena ay wax qiimo jaaban markaas la heli doono mise laga heli doono dhegeysta subarmarkeedyada ay dabcan ama dukaamada markaas laga dukaameysto ayuu sheegay in qiimo macquulgal ah laakiin waxaa hadda markaas isbur- isburinayaan ay sheegayaan qiimaha marka dukaamada aad tagto inay markaas qiimo ka duwan ay markaas hadda halkaas kula kulmayaan laakiin marka loo fiiriyo in qiimo jaban keliya wax yar oo keliya markaas in laga khafiifiyey taas ay hadda ka duulayaan ama ay leeyihiin bataata waa in meesha laga saaro sidii hore lagu soo celiyo ee sokorta ahaan jirtay soddon mise sokorta nuski ah, dabcan waa rubci markaas ahaan jiray shan iyo labaatan mise soddon hadduu wax markaas ku daray halka nuskulihii soddon ee markaas waa afartan ama sidoo kale konton ee la doonaya in ay markaas u noqdo waxay sheegeen kow in wax markaas lagu xalin karo laba waxay sheegeen in weliba baahidii dhibaatada xaaladaha ay markaas ka bixi karaan saddex waxay sheegeen cid weliba inay awoodi doonto inay markaas isku filnaato ama isku filnaasho ay gaarto oo qofka wax markaas uu qa- uu ku gadan karo waxna uu ku heli karo haddii taasina waxay sheegeen in hadda wax walba ay markaas mugdi galayaan wax walba sidooda sidoo- eh, sidoodana aysan kusoo bixi doonin dhibaatada iyo xaaladahaasna waxay sheegeen inay u uskan karaan ama qeyb markaas ay ka- ay ka noqon karaan dhegeystayaal azimiil omoja oo dabcan raalli ahda waa kenya kwanza oo hadda diidan in markaas wax loo qabto in wax eh, in markaas wax loo sameeyo sidii markaas heshiisyadii horaan lagu wada gaaray dhegeystayaal waa hagaag waataa markan dhegeystayaal iyo ogolada bankiga equity kooxaha samafalka ee equity foundation ayaa mar kale bixinayaan deeqa waxbarashada wings to fly ayaa markaasi ka faaideysanayaan caruurta kasoo jeeda qoysaska aan lahayn ee dabcan guulka dabcan ee guulan kasoo gaaray ama kasoo sameeyey imtixaanada qaran ee k c b ee dhowaan markaasi lagu dhawaqay dhegeystayaal keliya ardada u qalantay ayaa aan awoodi ayaa awoodi yaa awood ee aan awoodin inay markaasi ku biiraan fasalada koowaad ee dugsiyada hoo- dugsiyada sare iyadaba kana markaasi haysan taageerada dhaqaale ayaa maantaba waa dabcan taageerada dhaqaale ayaa maantaba markaas ama dhaageer- waa taageero dhaqaale ayaa maantaba lasiin mudnaantooda la siin doonaa dhegeystayaal sida ay markaas equity ay ku sheegayso fadlan ogow ka faa'iidaysiga sh- waa ay ka faa'iidayshi waa ka faa'iidayshaas waa waa ina markaas ay ka faa'iidaystaan wing to fly waa ina markaas u far- dabcan u fariistaan imtixaanka k c b waa inay u fariisteen imtixaanka k c b sanadka labada kun saddex labaatanka islamarkaana heleen dhibcaha waana markaas ay helaan imtixaanka dhegeysta dhibcaha gaaraya oo iskuullada hoose dhexe ee primariga dhegeysta ilaa iyo saddex boqol iyo konton dhibcood islamarkaana la yimaadeen ugu yaraan mid ka mid ah ee dabcan shuruudaha dhegeysta maxaa ka mid ah shuruudaha dhegeysta shuruurta waa sh- waa sh- waa eh, caruurta ama shuruu- dabcan shuruudaha waxaa ka mid ah caruurta uu ka dhintay mid ka mid ah ama labadooda waalid waa in markaas ay qaraabo eh, oon lahayn qaraabo ama mas-uul waa inay sidoo kale soo adirsadaan arjigooda dhegeysta ku aadan iyo siday ugu biri lahaadeen fasalka koowaad ee form one dhegeysta caruurta iyo weliba ama waalidkooda ay jiraan mas- dabcan ay ka jiran yihiin maskixiyan aragga ay sidoo kale maqalka naafada ka ah ayaan aan awoodin inay markaasi wax ka- inay wax markaasi baaraan inay wax ka baran karayaan caruurtooda caruurta qaba iyo weliba kuwa waalidiidkooda la nool cudurka dilaaga h i v aids ama kuwa kale markaasi la daba dheeraaday ama cuur- curyaanka ah caruurta kasoo jeeda dadka nool iyo wax- kooxaha markaas la taago- la takooro ama beelaha markaas la tiraa la- la- waa tir- waa tir- waa beelaha markaas la tiraa ee dhegis la- waa la yeso oo lagu tirado oo lagu ti- laga tiray badan yahay dhegeystayaal caruurta kasoo jeeda qoysaska ay saameeyeen masiibooyinka dabiiciga caruurta soo gaaray dayaca ama sidoo kale waa dayaca ma ah aan lahayn qaraabo mas-uul dhegeystayaal oo layaxsan dhegeystayaal caruurta waalidkooda ay ku hoos nool yihiin faqri aan u- waa faqri aada u daran oo aan lahayn qaraabo mas-uul dhegeystayaal sidaa darteed ardayda waxaa lagula talinayaa inay markaasi kasoo je- qof inay ka qaataan foomamka codsiga deeqa waxbarashada ee la- ee laanta bangiga ee kugu dhow ama bangiga ee E- waa bangiga equity dhegeystayaal foomamka codsiga sidoo kale waxaa laga soo dejisan karaa bogga internetka equity foundation ee ah h t t slash dhot dhegeystayaal ee waa slash eg- waa e g f m d i ee waa igmif equity bank co k slash register ayaa markaasi foomkaasi codsiga iyo weliba nidaamka eh, xulashada waa lacag la-aan ee waa qarash wax wax qarash ahay ma bixin dhegeystayaal foomka codsiga iyo weliba dokumentiida ee kala ee- ee kale ee markaasi dhammaystiran waa in markaasi lagu gudbiyaa laanta kugu dhow ee bankiga equity ama wakiilka saf- waa equity waa bankiga equity ugu dambeyn isniinta oo ku beegan koob iyo tobanka disembar labada kun saddex iyo labaatanka dhegeystayaal ardada lasoo xulay waxaa lagu- waxaa dabcan lo- eh, waxaa lagu ma- dabcan lagu marti qaadaa ama lagu marti qaadi doonaa oreysi oo qaban doono guddiga deeqa waxbarashada guddiga oo ka kooban shakhsiyaadka muhiim ah oo bulshada ay markaasi guddoomo u yihiin degmada dhegeystayaal waa degmada ama jufada agaasimaha waxbarashada ee deegaanada barnaamijka wings to fly wuxuu bixinayaa fiis dabcan fiiska dugsiga lacagta cadaanka ee ardayda la siiyo qalabka waxbarashada buugagta labiska iskuulada iriba gaadiidka muddada markaas waxbarashada ee afarta sane ee halkaas aad joogto waxaad ku baranayso dhegeystayaal barnaamijku intuu fulahay waxa uu hadda deeq waxbarasho ah gaarsiiyey labada kun waa koob iyo labaatan kun dhegeystayaal waa koob iyo labaatan kun sagaashan waa koob iyo labaatan kun iyo sagaal arday kasoo jeeda qoysaska aan lahayn kaalmada wanaagsan ayaa hadda helaya foomamkaasi ogow in ardayda ay u qalanto dabcan keliya buuxuyaha sharuudaheena la tixgelin doono yiriba deeqa waxbarashada ay helaan dhammaan dadweynaha waxaa lagu codsanayaa inay macluumaadkan sii faafiyaan buuxinta foomka iyo weliba soo gudbinta foomka ma aha inaad deeqda waxbarashada aada ku guuleysato dhegeysta halka halka waa dabcan hadal kasta oo been abuur ah ama ka dukaameysiga been abuur ah waxay horseedi ka doontaa in si toosa laga saaro deeqaha waxbarashada dhegeysa deeqaha waxbarashada dhegeystayaal star f m weyntu falay caruurta hadda maanta u dalab caruurta sidoo kale ka qayb qaataan waa foomamkale waxaa lagu dirayaa sida e g f waa e g f d m i s dot equity bank dot c o dot k e dhegeystayaal star f m codka gobolka waqooyi bari ayaa dhegeysanaysaan saaxiibayaal oad ku mahadsantihiin dhegeysiga la socodka xulashada star f m dhegeysta qadka telefoonka iyo saaxiibada ayaa waqtiga markaasi siinaya waa eber toddobo eber labo saddex shan eber eber sagaal eber waa eber toddoba eber labo saddex shan eber eber sagaal eber waa eber toddoba eber labo saddex shan eber eber sagaal eber markaasi si toosa aada u soo wici karaysaan aragtiyada fikirkaada saliimkana aad uga dhiban kartaa dhegeysta su-aasha ayaa dhegeystayaal haddaba waxaa markaasi aan ka duuleynay waxaa markaasi dibadbaxa ku sameyneynay maxay tahay wax sababtuu markaas uga hor imaanayo dabcan william ruuto iyo xubnihiisa waa sida markaasi mada karwa ay qabto waxayna markaasi raadinaysa hadda waawan taas markaasi ka duwan kuna sheegay inuu markaasi jawaabtiisa xalkeeda ee markaasi la garanayo ayna tahay in markaasi go-aan mowqif ah markaas la wadalan yahay inay markaasi ka qaadan doonaan dhegeystayaal sidaa ay markaasi gabadhan ay qabto ee madaxweyne ku-xigeen mar oo doonaysa inay u noqoto rayla omolo odinga haddaba dabcan siay ku imaatay mada karuwa siay ku imaatay sidee markaasi siyaasadda ku ahayd halkee marka hore ka tirsaneed dhegeystaye waxaaso dhan ayaa mar kale fiirin doonaa dhegeystayaal bal qaaqabahaad dhegeystayaasha fursad u siin doonaa hadduu eebaha idmo shukran dhammaantiin hagaagi dhegeysan idaacadda star fm codka gobolka waqooyi baraad dhegeysanaysaan markan aan soo qabto mid kamid a qaybta barnaamijka ka ah dhegeysa wanaa bangiga k c b bank bangiga k c b bank waa mid dadka u wanaagsan looguna talagalay dadka k c b waa bangigeena in ka badan ilaa iyo boqol iyo labaatan iyo lix sano k c b oo kamid ah bangiyada waa hay-adaha maaliyadeed ee lagu kalsoon yahay qaaradda afrika ayaa fursad u abuuray shakhsiyaadka weliba bulshooyinka kala duwan laga soo bilaabo ganacsatada yaryar ilaa shirkadaha kacabinta dowladaha fulinta yaryar iyo weliba mashaariicda baaxadda fududeynta weliba kor u qaadista nolosha dadka iyadoo markaas loo marayo ganacsiyada waara la joogtayn karo yurub hindise asaasiya kcb waxay si hagarla-aanihii u gudatay hadafkeeda ah inay taageerto dadkoo dhan nooc kasta oo waliba fursado aheen ha noqotee halkudhigo for people for better kcb waxay doonaysaa inay markaas nolosha ka bedesho laga bilaabo bedelka magaalada saameynaysa shirkadaha bulshooyinka waliba la hebsooce ee deegaanada fogfog shirka kcb adeegyada aad ka helayso aad ka helayso waxaa kamid ah adeega qeybta waa adeega qeybta kcb sahal ee aad ku siinayso adeegyo kala duwan oo waafaqsan shareecada islaamka iyadoo ay dusha ay kala socdaan guddi madax bannaan oo eegaya shareecada booqo maanta laanta kugu dhoweey bangiga ama kala soo xiriir eber toddoba hal hal eber sideed toddoba eber eber ama eber toddoba saddex laba hal sideed toddoba eber eber eber kcb for people for better ayaa lagu leeyahay aan kugu dara dhegeysa safaricom frawl dadka qiyaameeya shacabka ayaa markaasi la yimaadeen hab cusub oo marka dad kenyaanka ay doonayaan inay ku marar habaabiyaan kuna dhibaateeyaan kuna khiyaanaan mobilada kenyaanka ayaa hadda waxay mid lamid yihiin akoonada bangi dad qaar baa bangigooda kuwada marwaa kuwa telefoonkeeda kuwa talegeysta qaar baa iska diiwaangeliyey bangiyeynta mobilka halka tuugadana ay doonayaan inay lacagta ay xadaan julisan quelia manicon dadkan ayaa ku takasay inay iska dhigayaan bangiga kuwa ka shaqeeya safaricom dadka la shaqeeyay saraakiisha dowladda macaamiisha maamulayaasha safaricom ee hadiyo jeer macaamiisheeda garab taagan oo doonaysa inay ka cabiso dhibaatooyinka la xiriira dadka shacabka ee qiyaameynaya haddaba lambarka saddex saddex saddex ee lagu gudbiya warbixinta dadkaasi ayaa dabcan la habeeyey oo la cusboonaysay iska ilaali dadka oo xaqiiji mar walibo cidda markaasi kula hadlayso hubso wax walibo oo aad ka samaynayso lana xiriir lacag iyo waxalameedka dhegeysta lacagta ilan hubsina halbaa la siistaa haddaan aqoon u lahayn weydii dadka kaa run hadda haddaba waa kan waxyaabaha qaldami kara waa haddii qadsid been abuur ah olagu diiwaangeliyo macluumaadkaaga waxay sidoo kale qaadan karayaan adeegyada safaricom iyo weliba ee bixisa sida fuliza iyo emshwari haddaba dhegaha fur waxaan rabnaa inaad markaasi ka hawreyso iyagoo markaasi macluumaadka dhan gacanta ku haya safaricom kuma weydiineyso macluumaadka shakhsi ahaaneed oo keliya waxay ku weydiineysaa ama kula xiriireysaa dhegeysta hal lambar oo cid waliba ay garanayso waa lambarka eber toddoba laba laba eber eber eber eber eber eber zero seven two two triple zero triple zero nambarka soonka oo markaas ka sheekeysana dhegeystaal waad iska fiicin kartaa oo safaricom mala ogolo oo waxaa dabcan lagaa doonaya in qadka siimkarkaaga aada xatooyada macluumaadka shakhsiyadeed ay wacdo oo halkaasi aad kala xiriirto waa hal eber eber ama laba eber eber ha noqonin qof dhegeystayaal qof markaas la qiimo taxadar lahow fariin qoraal ah u dir saddex saddex saddex si gargaaraad heshid dhegeystayaal aan kugu dara dhegeystayaal adeega kala qaybta barnaamijka ka ah dhegeystayaal waa bankiga equity bank oo kooxaha samafalka equity foundation ayaa mar kale bixinaysa adeegyada waxbarashada wing to fly oo ay markaasi ka faideysaneen caruurta kasoo jeeda qoysaska oo aan lahayn oo aan guulo markaasi kasoo gaaray ama kasoo hiyay imtixaanada qaran ee iskuulada hoose ee primariga k c b ee dhawaanna dabcan lagu dhawaaqay keliya ardada u qalantay ee aan awoodin inay markaasi ku biraan fasalka koowaad ee dugsiga sare iyo aan markaasi haysan taageero dhaqaale mudaanta la siin doono dhegeysa fadlan ogow waa ka faa-iidashadu wings to fly waa inay markaasi u fariisteen imtixaanka k c b ee sanadka labada kun saddex labaatanka islamarkaana heleen dhibcaha ugu yaraan saddex boqol iyo konton dhibcood islamarkaa muddada islamarkaana la yimaadaan ugu yaraan mid kamid ah shuruudahan caruurta oo ku dhintay ama ka dhintay mid ama laba waalidka dhegeystaal haddii abaha u dhintay mise labada hadday dhinteen dabcan way xaareysan karaan oo qaraabo iyo sidoo kale mas-uuleysan ka ahayn caruurta waliba ama waalidkooda ay jir ahaan maskixi ahaan arag ahaan ama maqal ahaan dabcan naafo waxaasoo dhan oan awoodin inay markaasi ka bixiyaan mise caruurta waxbaraan ayaa ayagana sidoo kale la caabin doona caruurta qaba inay markaas waalidkooda la nool yihiin cudurka h i v ids ama kuwo kale oo markaasi dhabardheeraaday ama curyaan dhegeystayaal haba noqotee caruurta kasoo jeeda qoysaska ay saameeyeen masiibooyinka dabiiciga caruurta ay soo gaartay dayac yoliba ama ayaan lahayn qaraabo ama mas-uul dhegeystayaal caruurta waalidkooda ay ku hoos nool yihiin faqri aada u daran oo aan lahayn qaraabo iyo sidoo kale dad markaasi garab istaago oo mas-uul ah sidaa darteed ardayda waxaa markaasi lagu talinayaa inay kasoo qaataan foomamka codsiga deeq waxbarashada laanta bankiga ugu dhow ama wakiilka bankiga equity foomamka codsiga sidoo kale waxaa lagu soo dejisan karaa bogga internetka equity foundation waana h t t t p t s e g f d m i s equity bank c o k rejester foomamka codsiga yiriba nidaamka xolashada waa lacag la-aan wax qarash wax qarash ah ma kaa bixi doono waa imka codsiga weliba dukameynti waa dukameyntii dhammaystiran waxaa waa in markaasi la gudbiyaa laanta kugu dhow bangiga equity ama wakiilka bangiga equity ugu dambeyn siinta ee ku beeganta koob iyo tobanka bisha disembar dhigis labada kun saddex labaatanka ardaydana soo xulay waxaa lagu dabcan marti qaadi doonaa wareysyo gaaban oo doonayaan ama guddiga deeq waxbarashada dhegeysa ay bixinayaan guddi ka kooban shakhsiyaadka muhiimka ah ee bulshada oo ay gudoomiye ay u yihiin gudoomiyaha degmada ama jufada agaasimaha waxbarashada ee deegaanka barnaamijka wingsufly dabcan fiiska dugsiga ayuu bixinayaa lacagta cadaanka ee ardayda intuu waxbarashada ku jiro la siiyo qalabka waxbarashada bugagta labiska iskuulka iyo sidoo kale gaadiidka muddada waxbarashada ee afartan sana qofka uu haysto barnaamijka wingsufly ilaa hadda deeq waxbarashada waxaa la gaarsiiyey koob iyo labaatan kun sagaal ardayda kasoo jeeda qoysaska aan lahayn oo kaalmada wanaagsan aan helin dhegeystayaal ogow in ardayda ay markaasi u qalanta oo keliya buuxiso shahaadooyinka la diixgelin doono ee deeqaha waxbarashada ay helaan dhammaan dadweynaha waxaa markaas laga codsanaya inay macluumaadkan sii faafiyaan si cid walba oga faaideyso si cid walba ay u hesho si cidba cid walba cid markaasi ka daran tahay ka danyar tahay wax loogu qaban karo loogu gaarsiin karo dhegeysta deeqda waxbarashada ay bixinayso bangiga ee equity foundation ama equity bank foundation dhegeystayaal waana muhiim dhegeystayaal in foomamka cid walba ay soo dejisto sidoo kale foomamka ay buuxsadeen caruurta ay naxariistaan sidoo kalena imtixaan ayaa markaas laga qaadaya oo gaaban oo yar oo cid waliba cidda marka booskeeda iyo cidda meesha cid u qalanto iyo weliba sida ee markaasi loosoo kala xushay ayaa lagu kala qaadan doonaa ayaa sidoo kale boosaska positionka ku kala qaadan doonaa haddii ay bahayd waagaa idaacadda star fm cunto gobolka waqooyi baraad dhegeysanaysaan dhegeysaa sida barnaamijkaad ku maqlaysaan mise kaga hadlanaysaaka waa arrimaha dhegeystar iyo sababta markaasi loo dibadbaxayay maxay ahayd waxaa arrintaasi hadalkaasi soo jeedisay maada karawa waxay markaasi ka tirsan tahay azimio lamoja waxay markaasi sheegtay hadafkii danihii markaasi nawaday ama naqaaday ama nawaday oo dadka shacabka aan kusoo saarayna ay ahayd sida micishada wadanka wax looga qaban karo mise nolosha ayaa hadda markaasi sheegtay in waxba laga qabaninba laga hadlin sidoo kale meesheeda lagu dhaafay taas waxay sheegtay inay wejigabax ku noqon karayso dabcan sbaysiga azimio lamoja haddii markaasi go-aanada iyo hadalka markaasi kasoo baxmise kasoo yeerayo dhanka kenya kwanza inay wax badan u dhimi doonto wax badan qaladaad fara badan halkaasi aan laga sixi karin mustaqbalka ee dhegeystayaal sida ay tilmaamaysa gabadha waxayna ay ku sheegtay in hadda laga doonaya looga fadhiyo qaabka ugu wanaagsan waxa loogu sixi karo iyo qaabka ugu wanaagsan lagu doonaya lagu dabcan in arintan hadda loogu dhaganagulaado haddii taasi ay diidana kenya kwanza waxay sheegtay gabadhaasi in markaasi ay garanayso tilaabada shacabka ay ka helayaan iyadoo hadda dabcan aad xaalada wadanka aad u adagtahay dhegeysa markay imato dhanka nolosha iyo weliba micishada oo kamid tahay sixir bararka raashiinka ayaa kamid ah waxyaalaha markaas wadanka soo golaya sidoo kale ukaca kamid ah iyo sidoo kale dolarka weli marka ilaa haddaan hoos usoo degin dhegeystayaal waxaa sidoo kale kamid ah dhegeystayaal shidaalka laakiin waxaasoo dhan hadda maada karuwa waxa oo ka tirsan azimiyo lamoja uma caddo keli waxay markaasi raadinaysaa sida markaasi dadka shacabka waxay markaas ubaahanyiin waxay raadinayaan iyo wax markaas hore lagu wada heshiiyey inay markaas waa ajendaha iyo diirada koowaad la saaro ilaa hadda sababta markaas loosoo hadal qaadin sababta markaas aan looga hadlin sababta markaasi ilaa hadda sidoo kale indhaha magaal loogu mariyey xubnaha markaas iyaga markaas matalaya zimiyo lamoja uu kamid yahay colonzo misoka hadda maxay tahay waxa markaas u qarsoon iyo waxa markaas ay hadda inta badan ay raadinayeen xubnaha markaas kenya kwanza ee rawta uu hogaaminayo oo sidoo kale wakiil uu soo raastay dhegeystayaal ilaa hadda waxaa markaas la sheegaya inay markaas aysan ka wada hadlin madaxweynaha keliya arrintaas sheegay in loo daayo oo asaga markaas ka hadli karo oo guddiga farsamada ogow waa guddiga markaas labada dhinac markaas matalayay wada hadalkaasi buuqa iyo dhagaalka ee markaas aysan usii badanin usin dabcan u yaraato sida hadda markaasi ay hadda muddooyinka u dambeysay dadka ay aada u nafiseen dadkana ay aada dhegeystayaal ay oga qaboobeen dibadbaxyada laakiin waxaa markaas ay sheegay maxaa laga maarmaa haddii xaaladda sidan ay tahay haddii qofku waxa markaasi kunka shil kusoo gato isan waxba ay u goyneynin waxba markaas ay deeqsinaynin shakhsiga ama labada qof markaasi kuwada nool balse keliya waxaa la leeyahay hadda waxaa looga fadhiya madaxweynaha tilaabada rasmiga saxda uu qaadi karo ee ku aadan bal sida ay kaga go-an tahay in wax markaas ku dhimo una yareeyo xaaladda ee dhaqaale xumida wadanka markaasi ka taagan dhegeystayaal waa go-aanka markaasi looga fadhiyo waa go-aanka sidoo kale ayadana ay hadda ku taagan tahay oona markaasi leedahay haddii taasi waxban laaga qabanin wax markaasi hirgelayo wax soconayo iyo wax markaas cid laga dhegeysanay mase jiri doonto dhegeysta sida eegmada karwa ay qabto waxaana hadda ay raadinaysaa wado markaasi tan ka duwan wado sidii hore markaasi ka duwan laakiin mid waa wado markaasi loo wada dhan yahay dadka shacabkana qayb markaasi ay ka qaadan karaan sida ay ku sheegtay iyada oo ay qalqal markaasi ku gelin karto xukuumaddiisa william ruuto laakiin madaxweynaha ayaa looga fadhiyaa bal hadaladiisa iyo waxyaalaha markaas hadda lagu dhaliilayo ee markaasi ku aadan sababta ilaa hadda uu hadal ama go-aan oosan looga soo saarin micishada iyo nolosha iyo waxaa markaasi kaga qorshaysan mustaqbalka kan dhow iyo sidoo kale kan fog ilaa hadda jawaabta lama hayo oo lama gaarin ayaa la leeyahay dhegeysta maxay ku dhacday maxayna sabab ku noqonaysaa dhegeyste waxaaso dhan waxaa markaas laga yaabaa in khibrooyinka arrimaha siyaasadda ka faalooda in ay ka hadli doonaan dhegeystayaal isbuuca soo socdo sida aadka hadda wadanka uga taagan oo looga hadlayo maxay tahay waxaa adkeynayo maxay tahay waxaa hadda ka dhigayo qof markaas mayal adag dhegeystayaal madan karwa mise waxay nacsan tahay ama sidoo kale kasoo horjeedaa dhammaan xukuumadda ruto oo ay u aragto mid markaasi qaldan haddaba aragtidaad fikirkaada dhegeysta laakiin nabadgelyo maalinta sabtida berito ayaan kulmi doonaa saaxib yaal masiibadii karo barnaamijka hergeb oogiis oo hayo dhegeystayaal ma arkaya qaadka telefoonada soo beegsanayo waan ka raaligelinaya saaxib yaal cafon ayaanin leeyahay warkii u diyaargaroowa goorow ee tobankii barqanimo fadmalaki iyo sidoo kale mawliid maxamed shooriye inta kahor waxay naga tegaya nabadgelyo saaxib ayaal jimco wanaagsan dhammaantiin